madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda jubbaland ahna guddoomiyaha guddiga dakhliga jubbaland ayaa kulan la qaatay guddiga dakhliga jubbaland isagoona ogaadiyey qaadista canshuuraha sida habsami socodka ay u socoto madaxweyne ku-xigeenku hadalka sii watay ayaa bulshada reer jubbaland uga baaqay inay bixiyaan canshuurta oo dib loogu celiyo isla deegaanadooda
wasaaradda maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha dowladda jubbaland shaqaalaheeda oo dhan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane handel waxaa maanta kormeerkeenna saldhig u ah magaaladana waa soo marnay ukuurgelidda habsami u socodka canshuuraha wadama canshuurta wadamarista ee gaadiidka qorshahaas isaga ah waxaan rabnaa in la xoojiyo la dardargeliyo laga mir dhaliyo hadda waxaan ka soo baxay saaka toddobada ilaa hadda shirkii saraakiisha amniga oo aan isku wacyigelinayna in la dardargeliyo la dhowro la ilaaliyo maxaan ku dhaha sidii arrintaasi looga mir dhali lahaa generaalada ilaa saraakiisha safar bay ku maqla shaqay ku maqlaayeen shaqowlay ku maqnaayeen waa soo galeen shalay galab saaka madaxtooyadaan ku shirnay shirkii i xigan midkan oo hadda dakhliga waa oo wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidkaba aan kula shiraayo sideedan haddaan canshuur la bixinin macnaheeda dowla ma jirto haddaan canshuur la bixinin macnaheedu waxa waaye amni ma rabno haddaan canshuur la bixinin macnaheedu waxa waaye caafimaad ma rabno biyo ma rabno nal ma rabno wadda ma rabno waxbarasho ma rabno waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah bixinta canshuurta haddii canshuur la bixiyo amnigii baa lagu suga biyihii baa lagu habeynaa caafimaadkaa lagu habeynaa waxbarashadaa lagu habeynaa wadooyinkaa lagu habeynaya iyo wax walba nolosha bini aadmiga u baahan tahay baa canshuurta lagu qabanaya dowladnimada lidin sheegaayana waa bixin canshuur ninka canshuurta bixinta diida kan shabaab wadnamada diida waxba kama duwana annaga waxaa naga go-an dowladda jubbaland in shacabkeeda iyo dowladda isku duuban inaan si habsami la u fulino qaadista canshuurta heerarkeeda kala duwan haddee taa canshuurta gaadiidka tan guryaha tan maxaan ku irahdaa oo hadda wasiirka sheekeynayo oo iibka ah tan dekedda tan badeecooyinka intaasba nidaamkaas in la dhiirigeliyaan rabnaa dowladda jubbaland muhiimad gaar bay siinaysaa aruurinta canshuuraha sababtoo ah guddi heer madaxtooye u magacaawday oo ah dakhliga oo madax gudoomi madaxweyne ku-xigeenka labaad guddoomiye ka yahay